أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkii lagu beegsaday saldhiga ciidanka maraykanka ee kismaayo iyadoo ku dhawaaqday in loogu argudayay ehelkeena reer falastiin taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war ka soo saaray howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhig ay ciidamadiisa ku leeyihiin garoonka magaalada kismaayo kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu soo gootinayo dufcad cusub oo ka qalinjabisay macanka qurdubo ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilaayada galgaduudda أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisanna taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war ka soo saaray howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhiga ay ciidamadiisa ku leeyihiin garoonka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen suheeb cabdulaahi taliska ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa war ka soo saaray howlgalkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war qoraal ah oo lagu daabacay barta africom ee ekis ayaa lagu sheegay in ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan saldhiggaasi ay la kulmeen weerar iyadoo sidoo kale dafirtay khasaaraha soo gaaray faahfaahinna kama bixin qaabka uu howlgalka u dhacay iyo nuuca uu ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay sheegatay mas-uuliyadda howlgalkaasi iyadoo bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta lagu xaqiijiyey in howlgalka uu u dhacay sidii loo qorsheeyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna lagu gaadhsiiyey askarta iyo saraakiisha maraykanka ah ee xaruntaasi ku sugnaa waxay sidoo kale mujaahidiintu ku dhawaaqeen in duulaankaasi loogu argudayey ehelkeena reer filistiin ee yuhuuddu xasuuqa u geysanayso iyadoo taageero toos ah ka helaysa dowladdan saliibiyadda daaqiyadda ah howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigga ciidanka maraykanka ee kismaayo ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay uu soo gaaray taliyaha cusub ee africom garoonka kismaayona wuxuu muddo dheer ahaa goob laga soo abaabulo shirqoollo iyo dibindaaba ka dhan ah ummadda muslimka ah
aad buu u mahadsan yahay walaalkiin siib ayuu kaasi ahaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkii loogu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanka ee kismaayo iyadoo ku dhawaaqday in loogu argudayey ehelkeena reer falastiin haddaba waxaa bayaankaasi inoo soo akhriyey walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku qoran luqadaha carabiga iyo ingilishka ka soo saaray howlgal qorshaysan oo lala beegsaday saldhigga ay ciidamada saliibiyiinta maraykanku ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo horudhaca bayaanka ayaa lagu yidhi waxaa allaha fadligiis mujaahidiinta u suura gashay dabagal iyo xooraansi dheer kadib inay weerar culus la beegsadaan saldhigga ciidamada silibiyiinta maraykanka ee ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaas oo ah goob muhiim u ah ciidamada maraykanka dhanka saadka iyo lojistikada howlgalkan waxaa lagu burburiyey gaadiid dagaal iyadoo sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray kaabayaashii saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada silibiyiinta waxaana uu howlgal ku dheliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan ayaa ah mid lagu garab istaagayo walaaladeen reer filistiin ee goodoonka ku jira iyada oo ciidamada sahyuuniyada oo taageero buuxda ka helaya maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay sii wadaan ololahooda xasuuqa iyo isirsifeynta ah ay ku hayaan walaaladeena reer filistiin ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu caddeeyey kaalinta uu maraykanka ku leeyahay gumaadka ka socda khaza waxaana lagu yidhi maraykanku waa maalgeliyaha ugu weyn ee ka dambeeya xasuuqa lagu hayo muslimiinta filistiin gantaal kasta iyo bambaano weliba oo lagu rido carruurta aan waxba galabsan ee filistiin iyo guri kasta oo la dumiyo waxaa loo adeegsanayaa hubka uu maraykanka ugu deeqay yuhuudda isaga oo ku taageeraya sirdoon ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waxaa markan bayaanka baaq loogu diray ummadda muslimka ah waxaana lagu yidhi ummadda muslimka ah waxaan leenahay u kaca taageerada walaalihiina muslimiinta ah ee filistiin ajiiba baaqa jihaadka una aarguda walaalihiina la laayay beegsada sahayanada sidibiinta maraykanka iyo dhammaan inta taageerta ee ka tirsan maamulada riddada ah allah wuxuu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
qaybaha dambe ee bayaanka ayaa fariin adag loogu diray maraykanka iyo dowladaha dabalilif ku ah waxaana lagu yidhi waxaan u sheegaynaa saliibiyiinta maraykanka iyo maamulada dabalilifyada u ah taageerada aad ku bixinaysaan gumaadka muslimiinta filistiin ma noqon doonto mid jawaab la-aan ah inta aad ku sii socotaan gumaysiga aad ku haysaan dhulka muslimiinta iyo inta aad sii wadaan taageerada taliska sahayuuniyada ee xasuuqa ku haya qoysaskeena muslimiinta ah ee reer filistiin mana idinka joojin doonno beegsiga inta carruurteennu ku hoos duugan yihiin burburka dhismayaasha duulaankeennu wuu sii soconayaa ilaa uu allah inaga guuleeyo gaalada ama aan isaga la kulanno annaga oo shuhada ah allah wuxuu yidhi wallaahu khaalibun calaa amrihi walaakina akhara annaasi laa yaclamuun kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan cabdiqani maxamed ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya
kulankan oo ahaa mid socday muddo laba maalmood ah ayaa waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe iyo hogaanka dhaqanka jufada yuusuf daa'uud ee beesha abgaal waxaana kulanka laga soo saaray bayaan kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinteyna iyo dalkeenna ee dadnimadayna labo innagoo ah nabadoonnada iyo waxgaradka jufada beesha yuusuf daawuud waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan garab taagannahay jihaadka ka socda bariga afrika saddex waxaan soo dhowaynaynaa guulaha isdabajoogga ah ee allaah uu ku mannaystay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah afar waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha mudullood oo aan ku abtirsanno inay ka fogaadaan wax kastoo dhaawici karo diinteenna dadnimadeenna iyo dalkeenna shan waxaan kaloon ugu baaqaynaa dadka u dhashay jufada yuusuf daa'uud ee ku jira safka cadowga allah in ay ka soo baxaan sidoo kale waxaa goobta kulanka ka hadlay naqiibka guud ee beesha daa'uud nabadoon macalin maxamuud jufaday beesha yuusuf daa'uud oo ka mida bahweynta daa'uud iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa waxaan meeshan uga qobsoomay fadhi dheer oo wax badan looga hadlay fadhigaas waxaa kasoo baxa bayaan bayaankaasoo todoba qodob ka koobnay qodobadan hoos ku qoran oo todobada qodob ahna si guud waxaan u qaaday beesha daa'uud weynoo dhammaan u qaadnay waa wax yuusuf daa'uud kaliya u gaara ma aha waa wax u khidmayhaya isla shaqaynta guud ee beesha iyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe arrinkaas waa arrin aad iyo aad looga fikiray aniguna waa soo dhaweynayaa haddaan aha naqiibka beesha daa'uud anoo mataqaanaa ku hadlaaya beesha daa'uud magacooda naqiibka guud ah aadaan usoo dhaweynaa nuqabada guud ahaan mataqaana shabeellada dhexena iyo waxgaradkuna waa mataqaana warkaas wayla ogyihiin waana isla wada qaadahaynaa beesha mataqaanaa nuqabadeedii kalena kulley hadday soo socdaan oo ka hadli doonaan arrinkaas marka arrin aad iyo aad aan tolka u qaadnay una qalma munaasabna u aha dhinac kastoo laga fiiriyo ficil iyo qowl wax allaale waxay u baahan tahan waa ku meel marsii doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukude isagoona la dardaarmay beesha daa'uud waxaan taageersannahay oo aan ayadaynaa qodobada toddobada ah ee aan isla qaadanay waana runtii qodobo aan codsanayo in akhyaarta beeshu ay si adag ay u hirgeliyaan sababta oo ah waa qodobo annaga iyo beesha dhan noo ah sidaa awgeed waxaan odayaasha ka codsanayaa in deegaanka daarunicmo laga suuriyo oo ay ka suuriyaan raadadkii xumaa ee ay ku reebeen ninka abuukarboon wabahay iyo miinay baktiyey dhallinyaradii ku fasahaadsheen inay ka suuliyaan waxaana rabaa in odayaashu iga filnaadaan arintaas ilmaha cadale laga hagaayo ee waxaa suubiya saas yeele laga soo leeyahay cadale nimankii baaba-ayoo jabay oo cararay ay ilal aana ay rimuudkooda haayaan inay odayaashu naga kaafiyaan ma rabo anigu anigoo tixgelinaya wixii laysla soo maray oo dhibahay iyo wixii aan isla soo marnay oo aan garab istaag iyo wanaagahay inaan maanta howlgal ciidan ku bixiyo dhulka daa-uud ma rabo waxaan rabaa in odayaashu iga filnaadaan arrintaas iyada ah waxaad ogtihiin wixii ka dhacay ceelbacad konton iyo sideed guri ayaa waxaa lagu riday soddon iyo lix fuusto oo diyaaradda etoobiya ku riday waxaad ogeedeen dadka ku dhintay birmageydadahay carruurta iyo haweenkii waxaad ogtihiin waxaanta ku baaba-ay etoobiyaanka saas yeelay ninka maanta u dagaalamaya ee raba inuu tamki dhulka u dhiibo canugaas waa nala ka qalday canug wax ogna maaha inaad u sheegtiin aniga iyo asagu intaan isu jirno adinka iyo asagu intaad isu jirtiin walaayada asagu waxay isu yihiin inaad bartiin ilmahaasna hadday askar yihiin iyo hadday saraakiil yihiin ilmaha daa-uud ee gaalada ka ilheshay inaad ii keentiin maadaama ay yihiin ilmihiinni aniguna ay yihiin ilmahaygi waa la qaldayo wixii lagu shubayo bakti ahay in laga shubo nimankaasna aad ku qancisiin inay garabkayga istaagaan oo ay garabka walaayada istaagaan wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe kulamo muhiim ah la qaadanaysay hoggaanka dhaqanka iyo qabaa'ilka degaha wilaayada islaamiga shabeellada dhexe munaasabad lagu soo gotinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay maaxadka qurdubo ayaa ka dhacday degmada galhareeriya ee wilaayada galgaduuda cabdiraxiim shaacale ayaa inoo faahfaahinayaa macadka qurduba waxa uu ka mid yahay macaahidda lagu barto shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka dalka wuxuuna ku caanbaxay soo saaridda dhallinyarada jiilka cusub ee soo koraya kuwaas oo ka dhisan culuumta diiniga ah iyo tanmaadiga macadka qurduba wuxuu xarumo uu ku leeyahay gaar ahaan magaalooyinka wilaayada galgaduud sida ceelbuur xiindheere ceelshiil darri jacar bargaan wabxo garbaweyn iyo degmada galhareeri mas-uuliyiinta macadka qurduba waxay ku dadaalaan sidii ummadda muslimiinta looga saari lahaa jahliga korna loogu qaadi lahaa aqoontooda bulshadana ay u noqon lahayd bulsho waxbaratay oo anfacda adduunkooda iyo aakhiradooda macadka qurduba faraciisa degmada galhareeri waxaa ka dhacay xaflad si heersaraa loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo macallimiin waalidiin marti sharaf kala duwan oo ka kala timid degmada galhareeri iyo deegaanada kale waxaa ka qalin beddeshay macadka qurduba arday gaaraysa tiradooda soddon iyo toddoba arday waxayna ka mid yihiin dufcadda lixaad ee ka qalin jebisay macadka daraasaadka islaamka iyo maamulka faraciisa degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dufcadda lixaad ee ka qalin jebisay macadka qurduba waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah saada wasad waraama warad aslaka hudaahu waardaa وأهلك وأودى أصعد إلى سماء الآمال وألحد على إلحاد الأعمال حوى على الحمى وهوى على الهوى وهدى إلى الردى ولم وحدى وأوصل إلى الصلاة ما سمع كلم الله وما علم حكم الله dharaaraha waxaan boodoo dhawwaceeyaaba jahli waa dhaleecee waxaan dhigasho aadaaba anigoo dhaqaajinhayo socodka dheerayni dhagaxyada waxaan laado andhowda kaga siiyo dhiiggaygu wuxuu yaaco aan dhaawac la ahaado anigoo dhutinayo hubaal dhaawac igu yaalo maamulo dhaqaaqaaya oo jaqafka dhowraaya dhirif waa balaaye waxuu jeeda lagu dhoobo yunifoomka waxaan dhowroon dhaqid ku daalshaaba takharajna wa ina alarda tashhad cala hada falilaahi aliraada حمدا لربنا تعالى فأكرمنا وأعطانا منانا نحمده على ما علمنا من البيان وألهمنا من التبيان وأوردنا من العرفان ثم شكرا لآبائنا وأمهاتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم واخيرا اسجل شكري لكل من شارك معنا الفرحه العارمه رعاكم الله بالحضور في الدنيا والاخره فنشكر جمعكم يا خير جمع اضاتم محفلا اهل الشهامه لكم منا سلام من فؤاد مشعشعه بعضر من سماحه بأول الفجر والعصر والضحى كفاية له بقدر مرتضى لمنحة عظيمة جليلة ومنة ثمينة رفيعة فهز قلبي ضيعة الوقت بما لا فيه نفع من جدال أو دنا إذا انقضى فلا يعود أبدا وتندم الدهر على ما قد جرى ونور يستضاء لدى الدياجي وعنوان الفلاح بلا مراء فيا من يبتغي علما فجودا وثابر في المشاة والعناء لأن الحظ بعد الكد يأتي ولا يحظى الكسول سوى الشقاء maamulaha macadka qurduba ayaa wuxuu u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda meeshaan maanta waxaa nooga dhacaya xaflad qalinjibin ah oo ah dafcadii lixaad ee ka qalinjibisay maxadkan qurduba degmada galhareeri ka kooban kibaar iyo siqaar dad waaweyn iyo dad yar idintaba ayagoo yaryar oo u baahan oo xooggooda u baahan inay la joogaan raba waktigii ay wax u qaban lahaayeen u hidiyeeyey ee u baxshay inay wax u bartaan annagana aan ka aqbalnay alwaalid cabdilkariim oo u hadlay waalidiinta ayaa wuxuu ku dhiirageliyey waalidiinta in ay baraan ilmahooda shareecada islaamka taasna ay ku liibaani doonaan adduun iyo aakhira intuba waxbarashadu waa labo waa maadi iyo diini haa aayaadka ilaahay iyo xadiista nabiga maxamed sala allahu calayhi wasalam intaas ayaa lagu baraa marka waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa dhammaantood inay bartaan ilmahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkoodii iyo waalidiinta sidii loo baarinimo samayn lahay aqrabada sidii loo xiriirin lahay si walba ugu dambayntiina waxaa madasha laga shaaciyey ardadii gashay kaalimaha hore ee imtixaanka iyadoona la guddoonsiiyey ardadii gashay kaalinka koowaad ilaa iyo kaalinka saddexaad abaalmarin uu macadka qurduba uu guddoonsiiyey ardadaas ardayda kaalin koobaad ku guulaystay ee qaybta kibaarka waa dahab cabdiraxmaan cali afrax natiijada ay keentay nisbada mid ayawiga sagaashan iyo sagaal dhinac shan darajo ayay la timid jazaaka allahu khayran soo dhowow weliba intaas waxaa kugu dhacsan abaalmarin lacageed oo gaaraysa boqol doolar ardayda labaad ee kaalinkay labaad gashay waa farciyo cabdulaahi maxamuud waxay keentay darajada nisba miawiga sagaashan iyo sagaal dhibac toban iyo toddoba waxaa intaa dheer abaalmarin lacageeda gaaraysa sideetan doolar jazaaka allahu khayran caaisha macalin yuusuf aadam nuur sagaashan iyo sagaal darajo waxaan filayaa ardayda iskuma dheerdheero dhibcaa la kala horeeya shahaadadaada intii aad keentay darajo way kuu qoran tahay nisbadii majmuuca kulli waa kuwa qabso jazaaka allahu khayran abaalmarin lacageed oo toddobaatan doolarana insha allahu telefoonkaad la keeni doontaa qaybta kale soo dhawaada dhagaalo furo waayo ardayda koowaad ee kaalida koowaad gashay waa maryamo dayib ahmed derajada ay keentay nisbiga ah waa sagaashan iyo sideed dhibac toddoba derajo ayay keensatay waa ardayda koowaad ee kaalinta koowaad ka gashay macadka qaladiyey ee ankor isbuuci ahaa jazaaka allahu khayran maryamo shahaadada waatan waxaa u raacsan maryamo abaalmarin lacageed oo gaarayay laba boqol oo doolar gabadhaasi waxaa waaye gabadha la yidhaha magaceeda maymuuna cabdulaahi cali cusmaan maymuuna cabdulaahi cali cusmaan derajada ay keensatay nisbiga ah waxaa weeyaan sagaashan iyo toddobo dhibac sagaal derajo maxaa kuu raacsan abaalmarin lacageed oo gaaraysa boqol iyo konton doolar safiya maxamed yuusuf abaalmarin lacageed waa boqol doolar macadka qurduba waxaa sannadihii ugu dambeeyey ka faa'iidaysay bulsho fara badan oo ku nool wilaayada galgaduud iyo wilaayaadka kale ay ka taagan tahay raayada tawxiidka mahadsanid cabdiraxiima warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh